هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق تختار بين بدائل فمخالف وموافق بعض الجواب ميسر والبعض فيه دقائق والبعض فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد daawadayaal kusoo dhowaada qaybta labaad ee tartanka aqrinta dhiganayaasha waxaannu ka soo gudubnay qaybtii koowaad oo ay ku tartameen afar aqoon-yahan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo soo bandhigay kutubta ay soo gorfeeyeen islamarkaana ay soo koobeenoo ay soo khulaaseeyeen markana waxaa tartami doonaa oo kutubtii ay soo akhriyeen soo bandhigi doonaa afar arday oo kale inta aanan horay u gelin oo aanan soo dhoweyn ardayga ugu horeeya waxaan jeclahay inaan siiyo doctor xanafi cabdisheekh aadan oo la socday tartankii hore islamarkaana ka dhiibanayay hadba aaraadiisa dito hore tartankan iyo qaybta labaad maxaa aad ka rajaynaysaa muxuu uga duwanaan karayaa tartankii hore inkastoo ay jirtay su-aal muhiim ah oo aan jeclaa inaan ku weydiiyo oo aan iska hilmaamay laakiin aan dib u dhigan doono oo ah yaa taageersanayd ardaydii hore ama aqoon-yahanadii hore ee tartamay taas dib ayaan u dhiganayaa soo dhawow maxaad ka filaysaa qaybta labaad ee tartanka bismi illaahi raxmaan raxiim runtii afartii arday hore jazaahum allahu khayra aada bay u dadaaleen waa naga farxiyeen xusuusteennay kiciyeen runtii khulaaso fiican oo koobanna waa sameeyeen mawduucyadii muhiim jiddan ahaana waa ka hadleen kuwa kalena sida ay si ka fiicanaan rajaynayaa weli waxaan jeclaa lahaa in naloo badiyo oo wakhtiga aada loo badiyo maxaa yeele waxa markay kuu socdaan ee ma ka daalaysid ma ku caajisaysid marka kuwa kalena waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala waxaan ka faa'iidaysano ummaddana mustaqbalkay ka faa'iidaysato inay noqon doonaan wabilaahi towfiiq waayahay aad baad u mahadsan tahay doctor xanafi cabdisheekh aadan waxaa tartanka qaybta labaad in lagu bilaabo caweyo ayaanaya nasiib u yeelatay ardayadda ama aqoon-yahanada lagu magacaabo falastiin soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي قوة فلسطين waxaan dhigtaa jaamacadda alqima faraceeda jilib khaasatan kuliyat shariica qismulkitaab wasunna waxaan doonayaa in aan ka hadlo kitaab aada u muhiim ah haddaba kitaabkan muxuu yahay maxaysana tahay hadafka kitaabkan uu xambaarsan yahay awalan mu-alifka kitaabkan waa sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan xabanakah almaydaani addimishiqi sheekha wuxuu leeyahay silsilad ugu magacdaray silsilatu acdaa'i alislaam kitaabkaana ayaa ah mid xambaarsan lambarka shanaad ee silsiladaas sheekha kitaabkiisa wuxuu magac ama cinwaan ugu dhigay khaswun fi samiim oo ah diraaso waaci ah kuna salaysan khaswulfikriga hadduu ahaado midka nafsiga ama midka quluqiga ama midka dhaqanka asluukiga ah taa oo ka jirta dhammaan majaalaadka tacliimta manhajiga ama tacliimta nidaamiga iyo thaqaafada caamka iyadoo ay la jirto nadro caam ah loo eegayo tacliimta caalamka ka jirto iyadoo wadato tawjiihaad iyo tawsiyaad ah kuwo qaas ah ama kuwo caam ah haddaba maxay tahay hadafka risaaladan hadafka risaaladda ayaa ah bayaanu al asaaliib alghaswi alfikri waalsuluuki waalnafsi waalqulqi في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام iyo digitaan sheekha ugu digayo ummadda muslimka in ay ka digtoonaato cadowga islaamka waxyaalaha uu la damacsan yahay kaasoo rabo inuu ummadda muslimka bedelo asigoo adeegsanayo maskax badni aad u khatar ah iyo qorshooyin shaydaaniya dhagartooda aad ay u xildheer tahay in yar haddii aan ka hadlo sha- taariikhda sheekha sheekha waxa uu ku dhashay dimashik khaasatan xayi lmaydaani sanadu markay ahayd kun saddex boqol afartan iyo shantii hijriga taa uu ku beegan kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii milaadiga sheekha aabihii ay ahaa mid fadliyey tarbiyada sheekha iyo ta'diibintiisa iyo tacliimtiisa sheekha waxa uu ka takharujay macadkii loo yaqaanay macad tawjiih alislaami ka oo culmo fara badan ay ka baxeen sida mustafa albuqa iyo keyrkii sheekha ay ahaa mid mar kasta ku mashquulsan alradda cala alacdaa halgana kula jiro waxa loogu magacdaray ghaswul fikriga xataa bacdu zumlaa'i ay u bixiyeen abulghaswi alfikri wathaqaafat alislaamiya sheekha waxa uu geeriyooday habeenkii arbacada shan iyo labaatanka jamaadul aakhir sanadu markay ahayd kun afar boqol labaatan iyo shantii hijriga taa uu ku beegan koo iyo tobanka bish sideedaad labada kun iyo afartii milaadiga raximahu llahu raxmatan waasica haddii aan kitaabka usoo laabto sheekha kitaabka wuxuu ka dhigay muqadimo iyo tamhiid iyo afar baab iyo khaatimo haddii abwaabta dhexdooda aan sii galo baabka koowaad oo kale sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay altacliim almanhaji wuxuu leeyahay baabkaani hordhac uga hadlayo sheekha arkaanta tacliimta manhajiga ah wuxuuna leeyahay ilaa iyo sagaal fusuul fasal kastana sheekha wuxuu u sameeyey canaawiin asiga gaar u ah haddii fasalka koowaad oo kale aan soo qabsado tusaale sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay asiyaasa tacliimiya oo aad u muhiim ah sheekha markuu ka hadlayo siyaasa tacliimiya wuxuu soo qaadanayaa qaar ka mid ah tusaalooyinka ahdaafta tacliimta caalamka ka jirta ee laga leeyahay hadafka laga leeyahay tacliimta caalamka islaamiga ka jirta sidoo kale baabkan fusuushiisa waxaa ka mid ah nidaamu tacliim wataqwiim markuu ka hadlayo sheekha nidaamu tacliim wataqwiim wuxuu sii faahfaahinayaa maxay tahay nidaamu tacliim maxaysana tahay nidaamu taqwiim iyo qhaswulfikriga ku aadan nidaamu tacliim wataqwiim asigoo u yeelay dhowr wujuuh baabka labaad sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay altafqiif alcaam baabkan wuxuu leeyahay ilaa iyo saddex fasal ma awoodna inaan kulli sharaxno laakiin haddii in yar aan ka soo qaadno fasalka koowaad wuxuu cinwaan ugu dhigay sheekha tacriifaat caama uu ku tacriifinaya atafqiif alcaam maxay tahay maxaysana tahay majaalaat atafqiif sidoo kale baabkan fusuushiisa waxaa ka mid ah oo asigana aad u muhiimsan aan isdhihi karaba fasalka ugu muhiimsan ee baabkan waaye ama kitaabka oo idil oo ah caqabaat annufuus assaadati liltawjiih qofka qaari ah kitaabkana in badan wax ka fahmi doono sheekha markuu caqabaadkan ka hadlayo wuxuu soo qaadanaya caqabaad fara badan sida caqabatu alkibr waalcujubu binnafs وعقبة عدم الثقة وانتفاء الاحترام وغير ذلك بابك سدحان شيخ هو عنوان وقدقي نظرات حول الواقع وما ينبغي أن يكون بابك وحو ليا إلا يأفر فصل tusaale fasalkoowaad haddii aan soo qaadan wuxuu cinwaan ugu dhigay anwaacu tacliim fi lcaalam hadday ahaato tacliim islaamiya hadday ahaato tacliim saliibiya oo tabshiiriya ama tacliim cilmaaniya oo aan diin lahayn baabka ugu dambeeya sheekha wuxuu cinwaan ugu dhigay altacliim fi litixaadi asuufiyati baabkan wuxuu leeyahay ilaa iyo toban cinwaan sida atarbiya alakhlaaqiya fi litixaadi asuufiyati rijaal alfikr fi tarbiyati asuufiyati iyo ahdaafu altacliim alcaali fi litixaadi asuufiyati بهذا القدر أكتفي أنت أنا كتابك كبحين كهر وحا روائنا إن سوقاته دردارا ير وشيقة وليهاي تا ومضع مسلم كا ودردار ما يدل يرتيدا إن أي كدك تونادان لقرها عدو قيدا ولد معسيها قاسة يهودا لأن وحي أقادين هدي حرب مباشرة أين لقلان إن أي قساريان سيدا لأجل قد وحي راديين نقطة ضعفك أن لينهاي وحي قوانصدين إن أي معركة نقصوا قادان taa ay ku doonayaan inay ku burburiy inay ku burburiyaan diinteena islaamka ah waxayna ugu magacdareen ghaswul fikri hadafka ay ka leeyihiin ayaa ah diinteena islaamka in la burburiyo sunnada iyo qur-aanka iyo aclaamta taariikhda ana shubahaad iyo shukuug noogu furo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judub lidaalik sheekha wuxuu leeyahay asigoo raba inuu ka hortago وحيالهن وإذل فالحذر الحذر أيها المسلمون والبصر البصر يا شباب هذه الأمة وتالله إن الموقد الوحيد هو الاعتسام بكتاب الله وسنة رسوله وتحقيق ذاتيتنا الإسلامية الفذة في مفاهيمنا وأعمالنا وتعليمنا وكل مجالات حياتنا وهذا لا يمنع من اقتباس الوسائل النافعة التي لا تغير جوهرة الذاتية الإسلامية الله النغدقه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هذا ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فلسطين kitaabkan intaad akhrinaysay ma- wax si gaara kuu saameeyey oo aad nala wadaagi karto eh, ma jiraan
kitaabka kitaabkan een, waxaan horta aan dhihi karaa saameyn uga yeeshay ciwaanka kitaabka ayaa ka mid ah khaswun fi samiim badanaa ummadda keliya markay maqlaan khaswo waxay eegaan oo keliya suquurta iyo goobaha dagaalka wax ka jira laakiin waxaa xaqiiq ah nuqta dacfigeen inay gaalada gacanta ay ku haayaan maskaxiyan hadday nala dagaalamaan ay naga guulaysan karaan sidaa liajligeed waxaan doonayaa in aan ka hortagno aan iska difaacno qaswadaas waayahay een, aad bay u mahadsan tahay Eh, doctor xanafi dardaaranadii ugu dambeeyey ee aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ahaa oo ay kula hadashay dhallinyarada laakiin dadka eh, da-da dhexe ama xataa odayaasha qudhooda eh, waxaa la leeyahay qaswul fikriga qayb ayay ka yihiin thaqaafo eh, gharbiga oo ay soo barteen ayay aada u jeclaysiiyaan dhallinyarada eh, waxayna ahayd in iyagu ay ku hogaamiyaan eh, dariiqa saxda ah waxaan ka hadlayaa si guud ahaaneed eh, dadkii hore eh, hadda maanta siyaasadda ku jira marka een, ha- dab hadduu dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa hadday daawo bukooto maxaa lagu dabiibaa odayaashii haddii saas ay yihiin ka waran eh, seebuu xaalku noqonaya
bismi illahi raxmaan raxiim horta anigu odayaasha kama mid ihi waa idiin sheegay oo dhallinyaradan ka mid ahay sideedaba mid qora tirada afartan iyo lixdan iyo labaatan iyo saddex waa arqaam waaye arqaam waaye namber shan namber lix namber siddeetan namber sagaashan namber waaye duqnimada iyo dhallinyaranimada halkan waaye maskaxda waaye marka horta aniga odaya u tirina mar dambe waa aad baan ugu cudaalanayaa ee waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa weel walba wixii ka buuxa ayaa ka daata nin macallinkiisa uu gaal yahay madarisiisa ay gaal tahay manhajkiisa uu gaal yahay luqadiisa uu gaal yahay maxaa laga filayaa waxaa laga filayaa joye gabarh baa maalindhood hadlaysa gabadha waa muslimad aqoonta maadada waxay ka gaartay b h d b h d meesha lagu faano waay okay meeshay gaarta sayidkeedana b h d wataa londonaa lase joogaa waa gruubkeenni way hadlaysaa t v ka hadlaysaa waxdaa aniga diinta islaamka waa jecelnahay dadka waa wayna yase aan diin ma yaqaan diinta islaamka waa jecelnahay leedahay muslimiinaan nahay muslimiinta waa jecelnahay diinta waa jecelnahay ee salaada mararka qaarkood ee, aan guriga ku dukano marna anaa dujiyey tiri marna sayidkaygaana dujiyey tiri ya marna isagaana dujiyo marna anaa dujiyey tiri wax barbale ma laha diinta waa jecelnahay ilaah idinku dhaara qofka aqoonyahan ma dhihi karaa ya waa ka aqoonyahanka la raba ee la raba kaas waaye marka maskaxda la yska gumaystaaye maskaxda wadaadka suu u dardaarmaya dardaaranka wadaadka wuxuu mudan yahay ugu dambeeyey gabadha ay sheegaysa ee shiiqa kitaabka qoray silsilatul acdaa dahab in lagu qoro meesha la yska haysto ilbaxni waxa loo mareeyey surwaal u lagu jiida iyo gaal la shabaha iyo waxaasoo dhan waa waa lagu matagaa
aad baad u mahadsan tahay doctor xanafi cabdi sheekh aadan Eh, markii aad ka hadashay gabadhii salaada eh, tujisay waxaana soo xusuustay qisaada ka hor aan meel ka daawaday wiil ayaa eh, meel nikaaxa ayay ahayd waa lala dardaarmay nikaaxi kadib waxaa la yidhi markii guriga la tago laba ragco hala tukado ayaa la yidhi marka dardaarankii ayuu si guluwi ah u qaatay shiiqii la dardaarmay ayay is arkeen maalin kadib arooskii waxaa lagu yidhi ma hilmaantay dardaarankii mise waad fulis wuxuu yidhi waan fuliyey weliba salaada iyadaa naga bixisay marka way dhacdaa mararka qaar aad baad u mahadsan tahay markana waxaan u yeerayaa abubakar oo ka mid ah tartamayaasha abubakar soo dhowow
مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم يا أحفاد من قتل من الأبيض ستمائة ونيف وجعل الباقين كالفراش المبثوث إن مركو هري وحان أمهد علني يا الله ونو suurgeliyey qabsoomida barnaamijkan marka xigana waxaan u mahadcelinayaa martida ka soo qayb gashay barnaamijkan quruxda badan oo ay ka mid yihiin culimada macalimiinta mas-uuliyiinta wilaayada iyo bahda iclaamka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda intaa kadib Een, waxaan doonayaa oo aan rabaa qasadkaygu yahay in aan soo khulaaseeyo buug ka waramaya taariikhda sayid maxamed cabdulle xasan iyo halgankii daraawiishta buuggaasi oo la qoray sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol sagaashan iyo lixdii qoraaga buugga allah ha u naxariistee waa qoraaga weyn ee awjaamac cumar ciise sheekh jaamac cumar ciise waxa uu wax badan isku taxallujiyey ururinta murtida iyo taariikhda daraawiishta wuxuu ku dadaalay inuu buuggan ku soo shaacbaxsho dhinacyo badan oo ku saabsan taariikhda daraawiishta oo aqoon habboon aan hore loogu lahayn waxaan shaki ku jirin in sidaa aawadeed aqoon-yahanada iyo guud ahaan dadweynaha uu wax badani buuggaani u faa'iideeyey sheekh jaamac waxa uu buuggaani si tafatiran uga sheekeeyey taariikhdii sayidka iyo daraawiishtii uu bilowgii qarniga sagaal iyo tobanaad dalkeena ka abaabulay si fudud oo macaan oo ay ku dhafan tahay suugaan qof welibana garan karo ayuu taariikhdaas u soo bandhigay isagoo aan eexanayn oo aan sheegista runta ka ilduufin kama uu daanin sheekhu in uu meelo fogaan badan u socdaalo si uu ula kulmo oday sayidka arkay ama ka sheeko qaba kama daalin inuu raadiyo buug aan maanta si fudud loo heli karin oo taariikhda daraawiisheed lagu xusay kamana daalin inuu hantidiisa kooban ku bixiyo wax walba oo u suurogelin kara ogaanshaha taariikhdaas iyada ah oo aad mooddo inay maanta buuggaani ku dhan tahay buuggaani wuxuu ka waramayaa daraawiish iyo gaalo wixii dhex maray oo keliya wuxuuna u qaybsan yahay shan qaybood oo qayb weliba xilli gaar ah ka hadlayso haddaan guda galo shanta qaybood ee uu buugga u qaybsan yahay waa sida soo socota qaybta koowaad qaybta koowaad guud ahaan waxa ay soo koobaysaa sayid maxamed iyo taariikhdii noloshiisa tan iyo intii uu dagaalku qarxay kun sagaal boqol iyo kowdii waxay kaloo ka hadlaysaa sayid maxamed koriimadiisii iyo barbaarintiisii waxayna leedahay sayidku wuxuu ku dhashay dhulka loo yaqaan ciid nugaaleed balliga la yidhaahdo sacmadeeqo oo magaalada buuhoodle toddoba mayl u jira sayidku wuxuu dhashay abaaraha markay taariikhdu ahayd kun siddeed boqol konton iyo lixdii sidoo kale qaybta koowaad waxay tilmaan kooban ka bixinaysaa waxbarashadiisii waxaana ku xusan sida tan sayid maxamed toddoba jir baa qur-aanka loogu bilaabay macallinkii qur-aanka uu dhigi jiray waxaa lagu neynaasi jiray gud qur-aan sayid maxamed toban jirkii ayuu qur-aanka ku dhammeeyey mashaaikhdii uu sayidka cilmiga ka raacday waxaa ka mid ahaa aabihiisii sheikh cabdulle xasan sidoo kale sheikh abakor sheikh ibraahim abakor fooldheere sayid maxamed markuu jirsaday sano soddonaad ayuu wuxuu u socdaalay dhankaas iyo dhulka xarameenka si uu xajka u soo guto diintana u soo kororsado sayid maxamed hadduu xajkii gutay wuxuu isku dayay inuu culimmada maka joogta cilmiga ka kororsado culimmadii cilmiga uu ka qaatay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed saalax kadib intaa kadib qaybtu waxay u soo daadegaysaa berbere iyo wixii uu kala kulmay oo ay ugu muhiimsanayd arrin xaaji maxamed ku noqotay layaab iyo fajiciso kadib markii nin ingiriis ah oo dekedeg ka shaqaynayay uu ku yidhi alaabtaa cashuurka bixi haddaadan cashuurtii bixinna alaabtaa qaadi maysid hase ahaatee sayid maxamed wuxuu ku yidhi ninkii ingiriiska ahaa adigayaa cashuurkaa qaaday markaad halkan ka soo degtay waddankase ma adaa leh maxaad cashuur iiga weydiinaysaa runtii jawaabtaasi waxay mudan tahay in si gaar ah loo milicsado markaana waa bilowgii dhaqdhaqaaqa daraawiishta oo aan ka soo qaadan karno abbaaraha bishii oktoobar kun siddeed boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa daraawiishtii talo ku gaartay mar haddaynu damacsan nahay inaynu diinta noolayno gaaladana ku jihaadno dad iyo duunyana urursano waxaa laga maarmaan ah inaynu garab iyo gaashaan ka helno degmooyinka galbeed togdheer burco oodweyne iyo intii u dhexaysa degan dabadeedna hub iyo faras wixii markaa la heli karo inta la uruursaday ayaa waxaa la guddoonsaday in galbeed shir loogu baxo sidaasna waxaa looga jeeday laba hal buugan lagu xusay ah loogu laabto daraawiishta ujeeddadeeduna waxay ahayd dhoolatus iyo hanjabaad siday doonayeenna waa u meelmartay iyagoo xoolo la soo siiyey oo geel iyo farda u badan wata ayay dib u soo gadoomeen qaybtan koowaad waxay diiradda saaraysaa arrimahan iyo arrimo kale oo muhiim ah balse uu waqtiga ii saamaxaynin in aan halkan ku wada sheego qaybta labaad qaybta labaad waxay ku saabsan tahay dagaaladii dhex maray daraawiish iyo ingiriis tan iyo kun sagaal boqol iyo kowdii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo afartii bilowgii dagaalka iyo shantii goobood oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ama ugu caansanaa sida afbakayle fardhidin beerdhiga iyo guushii laga gaaray cagaarweyne iyo wixii ka dhacay daratoole iyo waxyaalo kale oo la xiriir ah haddaan waxyar ka xusno goobihii ay dagaaladu ku dhex mareen ingiriis iyo daraawiish waxaa tiradooda lagu sheegay ku dhowaad afartan iyo labo goobood goobahaasina ingiriis guuldaro weyni baa ka raacday oo raggiisaa ku go-ay guutooyinkiisana waa ay ku hoobteen hub wixii uu watayna halkaasaa loogu furtay taa waxaa marag cad u ah tudicyo ka mid ah gabay oo uu mariyey darwiishkii ismaaciil mire oo dagaaladaa ka qayb galay wuxuuna yidhi gumburo iyo cagaarweyne iyo geedkii daratoole goobtii jidbaaliyo xargaga guuldaradii joogtay gembigii ka dhacay ruuga iyo gudurkii haagay gaboodeeda beerdhiga wixii la isku gooraamay meedkii gabraday seerigay goodku tumanaysay gawarkaad maraysaba laftaad galaya xamoodo qaybta saddexaad oo ah tan ugu ballaaran waxay ka hadlaysaa oo ay wax kaga sheekaynaysaa wixii dhacay kun sagaal boqol iyo shantii ilaa iyo kun sagaal boqol koo iyo tobankii waana qaybta wadahalladu bilowdeen oo siyaasadda iyo dagaaladu ay wada socdeen nabad iyo sidii lagu heli lahaa kulankii iligay gogoldhigii heshiiskii ilig daldala iyo golo weliba dantay heshiiska ka lahayd sidoo kale qaybtan waxay qaadaa dhigaysaa qodobo kala duwan oo ay ugu weyn tahay dhismihii ciidamada daraawiishta ciidamada daraawiishtu waxay ka koobnaayeen afar qaybood oo kala duwan oo mid weliba haybad gaar ah iyo howl loo yaqaan leedahay khusuusi oo badankoodu ahaa culimo iyo la taliyaal kuwaasoo ahaa nimanka xarunta ka taliya gaarhaye oo ahaa colka xarunta ilaaliya maaraweyn oo ahaa ragga dagaalka iyo jihaadka u taagan daraawiishna daafaca reerbeede oo ahaa kuwa xoolaha dhaqaaleeya xagga maamulka iyo talada waxay u kala socnaayeen toddoba guuto oo mid weliba gaar u fadhido xoolo gaar u ah iyo madax u talisna leedahay waxaana magacyadoo la kala odhan jiray shiikh yaale goloweyne taargooye innabadan miinanle dharbaash iyo rag xun habkaa waxaa si fiican u tilmaamaya gabay sayidku mariyey oo uu guutooyinkaasi ku ammaanay wuxuuna yidhi shiikh yaale gaado iyo col weyn haatan laga gaarye goor iyo ayaa nimanku waa gaardiyahayaane goloweyne maantii la galay gaaladii jabiye girligaanku waatuu la dhacay guraygii fiicnaaye taargooye kama soo gabado guuyadiis dhacane gaalaysku waa gelin hayaannimay la gaaraane inna badan rag wada guutiyo geesyaa dhalaye ninna uma garaabinee danbaa looga geesmaraaye goobta miinalnaan laga eryoon gaydho iyo laane abidkoodba goob laysku galay geerimal aane dharbaash ee bahay baagaladay goob udirirkiiye abidkooda ceeb loola godgalo guri ma keenaane markaana waxaan uruqaansanaynaa oo aan albaabada u garaacaynaa qeybta afraad qeybta afraad waxay ka hadlaysaa wixii dhacay kun sagaal boqol koo iyo tobankii ilaa iyo kun sagaal boqol toddoba iyo tobankii oo ay ka mid yihiin guuridii ingiriiska kasoo bixidii eyl dagaalkii habar humbule iyo arrimo kaloo la xiriira sida weerarkii beledweyne koofil iyo daraawiish dagaalkii ruuga dulmadoobe iyo siduu u dhacay sidoo kale waxaa jirta arrin ay si gaar ah tooshka ugu ifisay qaybtan oo ah arrinta ku aadan taleex iyo qalcadihii daraawiishtu dhistay taleex waxaa laga dhisay afar qalcadood oo kale ahaa silsilad oo loogu talagalay laba kun oo darwiish in ay ka dagaalgalaan qaadi kartana shan kun oo xoolo ah oo isugu jira geel lo iyo faras fallaad oo loogu talagalay sayidka iyo ragga gaarka ka ah daawad oo loogu talagalay dadka martida ah ee xarunta imaanaya eegi ama daar ilaalo oo kur yar dhaladeeda laga dhisay oo loogu talagalay in saddexdaas qalcadood laga ilaaliyo wixii xarunta soo gelaya ama ka baxayna laga eego qaybtan soo socota waa qaybtii ugu dambeysay oo ah qaybta shanaad waxayna ku nuuxnuuxsanaysaa wixii gaalo iyo daraawiish ay isla mareen kun sagaal boqol toddoba iyo tobankii ilaa iyo kun sagaal boqol koo iyo labaatankii qaybtaani waxyaalaha ay ka hadashay waxaa ka mid ah duulaankii ingiriiska weerarkii cirka dhulka iyo badda raridii xarunta qabashadii taleex qaxii daraawiishta tegitaankii imey intaa kadib gabagabadii buugga wuxuu sheekha si dareen leh u soo gudbinayaa arrin naxdin badan oo ah geeridii sayidka sayid maxamed wuu geeriyooday kadib halgan qaatay in ka badan koo iyo labaatan sano oo xidhiir ah sayidka alle ha u naxariistee wuxuu ku geeriyooday imey salaada maqrib kadib kun sagaal boqol koo iyo labaatankii qoraaga buugga wuxuu leeyahay sayid maxamed sidaasuu ku godgolay isagoo aan gumaysiga gacantiisa gelin dhaqdhaqaaqii daraawiishtana halkaasuu ku dhammaaday waxaa kaloo uu leeyahay qoraaga sayid maxmed wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gartay inuu talsheegadku yahay sababta uu gumaysigu ugu soo dhiiriday goor barqo ah inuu berbere ka soo dego wuxuu ahaa xiddigii suurageliyey in magaca soomaaliya xarumaha yurub lagaga haasaabo oo ingiriis adduunkan ballaaran ugu xoog weynaa xasil iyo hooyasho sambageed dheer uga laalay awjaamac cumar ciise wuxuu buuggiisaan ku soo gunaanadayaa oo uu ku leeyahay qofkii raba sayid maxamed wuxuu dhabtii ahaa inuu ogaado ha akhriyo meedhisyadan aan leexleexadka lahayn oo uu ku leeyahay dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka meliid anigaa ku idhi dooroweynaha e daliilkii rasuulkii anaa doonayo helaye anaa diiday maantuu lahaa deeqan iga hooye diinkayga anigaan ku gadan dabaqi naareede anaa labada daarood taa hore darajo moodayne insha allah sheekh jaamac cumar ciise oo ah qoraaga buuggan taariikhda ayaa abaalgudi doonta dadaalkii iyo shaqadii uu u qabtay ummadda soomaaliyeed halkaasu ayuu ku soo idlaaday buuggii aan khulaasadiisa ku howlanaa ee ku saabsanaa taariikhda sayid maxamed cabdulle xasan iyo halgankii daraawiishta
waayahay maanta darwiish ayaadba noqotay soo dhow ayaan ku leenahay ka waran kitaabkan taariikhdan waxaa laga yaabaa inaad horay u akrisay maye inuu kugu cusub yahay ayaa laga yaabaa maxaad ka faa'iiday horta adigu shaksiyan
horta buuggaani waa buug aada iyo aada u muhiimsan oo taariikh ah oo ka hadlaya sooyaalkii iyo haligeynimadii ay lahaayeen awowayaasheena marka haddaan usoo gudbo buuggaani waxyaabaha aan ka faa'iiday kow waxaa waa dadaalkii uu muujiyey sheekh jaamac cumar ciise inuu taariikhdan hufan uu ummadda soomaaliyeed u bandhigo mid labaad oo aan ka faa'iiday waxay tahay maamulka iyo kartida iyo howyaqaannimada uu lahaa sayid maxamed cabdulle xasan iyo dhiirinaantii uu ku dhiirinaa yacni in ingiriis oo ah adduunkan ballaaran nin qabsaday uu yacni ku halgamay oo ula dagaalamay marka sidaasaan sidaasaan uu faa'iiday aad baad umahadsan tahay mar dhow cadnaan ayaan u yeeri doonaa iyo kaalimaha suugaanta hase ahaatee ee ustaad xamza wakhtigii daraawiishta haddii aad joogi lahayd oo khibradda maanta aada leedahay iyo tiknolojiyadda iyo eh, xogta faraha badan aad hayso aada hayn lahayd halka qodob ee ugu muhiimsan ee sayid maxamed cabdulla xasan aad kula talin lahayd muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم واسأل رنتي آه، مهمة لكن أنا أبدا أبدا هندي وقت بدل لقى فكره لكن والله المستعان وحان إيه لها إن بدن دتك فلنقيا آه، تاريخ دراويشتا إيو هلقن كيسي محمد عبد الحسن ولا قال قميستا oo ahaa runtii halgan aada iyo aada u qiimo badan cizo iyo fakri badanna ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta u xambaarsanaa Eh, markay ka hadlayaan si guud eh, xalaqaadka ama maraaxiisha halgankiisa marxaladda ugu dhibka badan oo qof kastaa weli uu tabanayo ama uu gocanayo oo muslim ama soomaaliyeed waxay tahay jabkii daraawiishta ku yimi ama inaysan eh, qadarka ilaahay aysan hananin eh, guushii ama tamkiinkii uu raadinayay sayidka ama daraawiishtu sida uu asaguba uu tuduuciyo gabayadiisa kamida ku cabiray haddaan waayey eh, calan lee nashiro tan iyo nairobi ma naxariis allaan waayey buhi iyo nebiga jaahiisa marka xalqadaha ugu muhiimsan waxa weeye asbaabihii keenay jabka daraawiishta marka lasoo khulaaseeyo marar badan dhowr qodob baa lagu tilmaamaa waana dhowr ka qodoba haddii aan hadda markaa sayidka aan la joogi lahaa ama aan khibradda maanta lahay aan hayn laha aan kula talin lahaa kow waxay tahay inuusan halgankiisa ka dhigeen ama jihaadkiisa ee, uusan u sameeyeen xarumo iyo goobo sugan oo uusan meelo degeen waayo waxay taariikyahanadu falanqeeyaan goorta ama xilliga ay timid daraawiishta ama sayidku inuu jabo inay tahay markii ay daraawiishta ama uu sayidku yeeshay xarumo sugan oo cadowgu ugu soo hagaagayo xarumahaas haddii la- la baabiyo la burburiyana bulshadii jihaadisa ee burburayso alxamdulilah waa caqabadda ama waa halista ay maanta ka tallaabsadeen mujaahidiinta caalamka ka dagaalamaya gaar ahaan sayid maxamed cabdilla xasan waxaa la dhihi karaa waa ramsul ciisati ashakhsiya almuslima wasoomaaliya wuxuu astaan iyo calaamad u yahay cizada iyo anafada iyo qabka iyo dulmidiidka shakhsiga muslimka ama soomaaliga ah waayo isagoo keligiisa ayuu wuxuu garatay oo uu isu diyaariyey inuu jihaad heerkii la yaqaani gaadhay uu ummadda islaamka ee soomaaliyeed uu ku hogaamiyo gumaystaan oo kaga hortago markii loo soo bandhigay in maal iyo adduunyo iyo madaxtinimo iyo kursi intaba uu qaato taasoo ahayd dhagar halis badan oo istiraatiiji oo cadowga damacsanaa wuu iska diiday wuxuuna muujiyey cizada iyo sharafta qofka muslimka ah ee soomaaliyeed ee, taasoo ah wax uu qof kastoo muslimi maanta uu dhaxal u haysto waaga haddii sayidku uu aqbali lahaa inuu kursi iyo magac iyo in maala ingiriiska ka qaato waxaynu noqon lahayn bulsho caayan oo xaqiran oo halgan kastoo ay bilaabaan loogu goodiyo looguna dardaar wariyo waxaad ku dambayn doontaan meeshii uu ku dambeeyey samiixaan cabdilla xasan waxaanad qaado doontaan cadquureed liita ee maad tartiibtii noo socotaan marka sharaftaas inoo xafiday aad baad ee, ilaahay ha u naxariisto جزاك الله خيرا Een, aad baad umahadsan tahay ustaad abu xamza oo la taliye u noqon lahaa haddii uu joogi lahaa waqtigii daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan Ee, waa la taliye fiican Ee, jazaahu llahu khayran markana waa kaalimaha ee, suugaanta Een, soo dhowow cadnaan مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلب inta aanan galin suugaanta ka hor waxaan rabay inaan si guud aan idin xasuusiyo laba qodob qodobka koowaad waxa uu yahay een, shicirkaygay waxa uu ku saabsan yahay inta aanan galin ka hor inaan ugu horeyntii is-xasuusino een, ma'saadka iyo dhibaatada ka taagan dhulka falastiin gaar ahaan ghaza oo run ahaantii la isdhihi karo mawaadiicdii hadda inta lagu lafaguriyey een, mawaadiicdii uu ka hadlay mowduucuu ka hadlay walaalka een, siraajuddiin ee ahaa ajnaxat اlmakri الثalaaثa iyo mowduuca ay ka hadashay gabar gabdhaha ka mida oo ahaa maada khasira alcaalam binxitaati اlmuslimiin mawaadiicda iyo mawaadiicda la midka asbaabtoodii waxay maanta ka muuqataa waaqica maanta aan taagannahay ee mu'limka ah oo maanta mu- een, muslimiinta falastiin waxaa ku dhacaya waa asbaab ku timaaday inxitaat اlmuslimiin oo muslimiinta marka ay ay ka dhaceen haymanadii caalamka ay haysteenna ay uga- ay dib uga dhaceen idin marka waxaan idin xasuusinayaa waan aad idin xasuusinayaa ma'saadka halkaa ka jira iyadoo ay shalay ugu dambeysay laba boqol oo shuhada ah hal maalin oo keliya laga soo diiwaangeliyey ghaza Een, haddaa qodobka inta uga baxo waxaan sidoo kale rabay inaan idinku baraarujiyo een, nasriga iyo guulaha baryahan ka taagan aaggeena soomaaliya haddaan joogno oo ugu dambeeyey dhacdadii iyo waqacadii weyneed ee ceeldheer ka dhacday idin marka waxaan rabay in halkan kasoo jeediyo shicir yar oo carabi ah oo aan si ahaan ugu yara luuqadeeyey shicirkaas oo ku saabsan xamladii gurgurtay ee fashilantay marka dhegeysi wacan سمونا بالجهاد معززين وسرنا بالهدى متمسكين نقاتل كل من ولى كفورا ولا نرضى الدنية ما حيينا ولا نرضى الدنية ما حيينا نمرغ أنفكم في الطين لالا نهاب عن الحثالة لن نلينا بواسلنا تدافع عن حمانا تحوز العز والنصر المبين سقيناكم كؤوس الذل سقيا وصرتم للردى متجرعين رميناكم بأبطال وشوس يخوضون الكريهة باسمين يرومون المنية لم يبالوا لقوم أذعنوا للكفر دينا لقيناكم بسمر مشرعات نشق بها الكلاكل والوتين سحقناكم بجلعد يوم صلنا عليكم في الحصون مهاجمين قتلنا منكم خمسين وغدا ببدبد يوم جئنا حاصدين نلاحقكم جميعا أين كنتم بعون الله مرد الكافرين لقيتم من عباد الله بأسا فأصبحتم حيارى خائفين تدوسكم الجياد محمحمات وفوق متونها المتجلدون رزنتم من حروب طاحنات فأضحيتم حصيدا خامدين يمزق جندكم في كل صقع وتلقون الهزيمة خاسرين جموع الكفر قد ولوا فرارا وباءوا بالخسارة خائبين وجيش الأزر لما أن رأونا كآساد العرين مزمجرين أصيبوا بالمخافة والدوار وباتوا في الشعاب مطاردين وباتوا في الشعاب مطاردين خيول الله قد صهلت وجالت تثير النقع فوق المجرمين أبات الضيم قد سلوا سيوفا يحزون الرقاب مكبرين يحزون الرقاب مكبرين هذا وبالله توفيق سلام الله عليكم ورحمته وبركاته aad buu u mahadsan yahay cadnaan waxaan filayaa xoogaa yaro caajiskii in uu inaga yar baxay waxaan sii ambaqaadaynaa tartanka waxaan u yeerayaa aqoon-yahanada lagu magacaabo caliyaa oo ka mid ah tartamayaasha soo dhowow ayaanu leenahay مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعلياء عبد الرؤوف وليتي جامعة القمة فرع هذا جلب كلية شريعة الإسلام قسم الكتاب والسنة إن كتاب كان ربما إن أن كهذا رومانتا مقعيس وحالي هذا واقعنا المعاصر مؤلف ككتاب كان والشيخ علامة محمد قطب kitaabkan waa kitaab muhiima oo leh faa'iidooyin aada u fara badan kitaabkan wuxuu suurad waadixa kaa siinaya waaqicaan aan noolnahay maanta sheekha kitaabka wuxuu u alifay muslimiinta dhan gaar ahaan dhallinyarada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan asbaabaha ku dhaliyey sheekha inuu alifo kitaabkan waxaa ka mid a sheekha markuu arkay dhibaatooyinka iyo azamaadka ay la loon yihiin muslimiinta caalamka iyo baraarug la-aanta haysata ayuu qoray kitaabkan si uu muslimiinta u ogeysiiyo dhagaraha ay la maagan yihiin cadowgooda haddaan wax yar dul istaago taariikhda sheekha mu-alifka kitaabkan saan hore usoo sheegno waa sheekh maxamed qudub sheekhan wuxuu dhashay lix iyo labaatankii abriil kun sagaal boqol toban iyo sagaalkii wuxuu ku dhashay waddanka masar sha- sheekha heerkiisii waxbarasho ilaa ay jaamacaddu wuxuu ku dhammaystay magaalada qaahira dadkii ugu badnaa ee saameynta ku lahaa noloshiisa sheekha waxaa ka mid a walaalkiis sayid qudub kaas oo ku tawjiihin jiray kuna dhiirigelin jiray waxbarashadiisa markii loo fiiriyo makaanka uu joogana wuxuu u joogay makaan waalid iyo mid walaal iyo mid saaxiibintaba sheekha ru'yadiisa iyo aragtida uu ka lahaa mowqifka reer galbeedka wuxuu ahaa mid u arka mowqifka reer galbeedka ay ka leeyihiin muslimiinta inuu yahay mowqif saliibiya oo waadixa waxyaabaha ay leeyihiin inuu yahay tasaamux maca almuslimiin aw- ama wada noolaansho ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada inay yihiin xaqiiq ahaan markii loo fiiriyo halku dhigyo aan waxba ka jirin muslimiintana wuu ka tambiihiyey sheekha sheekha wuxuu leeyahay mu'alafaad fara badan waxaa ka mid a kitaabkan waaqicuna almucaasir iyo kitaab la yidhaahdo aljihaad alafqaan wa dilaalatuh kitaab kaloo la yidhaahdo almuslimuuna waalcawlama sheekha raximahullah wuxuu geeriyooday afartii jamaadi alaakhir kun afar boqol soddon iyo shantii kuna beegan afarta abriil labada kun toban iyo afartii haddaan gudogala kitaabka sheekha wuxuu u qeybiyey afar mabxad oo muhiima mabxadka koowaad waa annadra ilaa jiil alfariid sheekha wuxuu istiltaag ku sameynayaa ahdigii saxaabada iyo jiilkii u barbaariyey nebiga siday ahaayeen ay ugu soo halgameen diintan fasalada uu sheekha ku sheegay mabxadkaas waxaa ka mid ah sidqul iimaan in laga run sheego iimaanka isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada say ahaayeen iyo say u jeclaayeen diinta iyo say ugu run sheegi jireen iimaankooda wajidiyat alakhdi min alkitaab wasunna in lagu dhego laguna dadaalo in la qabsado kitaabka iyo sunnada sidqu ljihaadi fii sabiiliillah in laga run sheego jihaadka isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada een akhlaaqiyaad akhli- akhlaaqiyaadkii ay lahaayeen saxaabada alwafaa bilmawaahiiq in la oofiyo balamaha mawaadiicda waxaa ka mid a uu baabkan ku sheegay sheekha alxadaara islaamiya wuxuu ku sheegay inay tahay in dhulka lagu camiro wuxuu keensanayo manhajka rabbaaniga waxaa soo hoosgalaya dhinacyada maadiga iyo tandiimiga sidoo kale waxaa soo hoosgalayo qiyamta ay xambaarsan tahay diintan in mabxadka labaad haddaan u gudbo sheekha wuxuu ku sheegay wuxuu cinwaan uga dhigay khadul inxiraaf wuxuu ku sheegayaa sheekha mabxadkan goortii muslimiinta uu ku bilaabmay inxiraafka asbaabaha ugu waaweyn ee ku keenay muslimiinta inxiraafka iyo cilaajka keliya ee looga hortagi kara inxiraafkaas inuu yahay in lagu dhego ama lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnada mawaadiicda uu ka hadlay sheekha uu u hadlay mabxadkan waxaa ka mid ah aathaar inxiraaf raadadkii inxiraafka uu uga tegay muslimiinta waxaa ka mid ah takhaluf caqadi muslimiinta caqiide ahaan inay dib mareen inay u noqdeen xilligii jaahiliga in muslimiinta uu ku dhacay takhalluf xadaari iyo mid dhaqaalo ayna ku dad- ku daydeen reer galbeedkii sidoo kale mawaadiicdu uga hadlay sheekha mabxadkaas waxaa ka mid ah alghasw asaliibi walghasw alfikri uu si weyn ugu faahfaahiyey kitaabkiisa waxaa ka mid ah ee, dowrarkii gumaysiga ay ku lahaayeen faransiiska iyo ingiriiska iyo adawaadkii ay u isticmaaleen inay ku fasahaadiyaan muslimiinta waxaa ka mid ah adawaadkaas binaa manaahij tacliimiya in muslimiinta loo dhiso manaahij tacliimo ay jadwalkooda leeyihiin reer galbeedka waxaa ka mid ah adawaadka wasaa'il iclaam in dhanka warbaahinta muslimiinta laga soo weeraro in aathaarta inxiraafka uu ka tegay waxaa ka mid ah inay soo baxeen dad sheegta dad dadka ku ku hogaamiya cilmaaniyada saaxadana laga waayey dad dadkii ku hogaamiya diini ama qiyaada diiniya in la waayey mabxadka saddexaad sheekha wuxuu cinwaan uga dhigay uu ku faahfaahiyey alsaxwa alislaamiya wuxuu ku sheegay dhowr fasal waxaa ka mid a mawaadiicda ugu muhiimsan alxukm cala annaas ama qadiyat alxukmi cala annaas sheekha wuxuu u doortay mowduucan inuu dadka u talmiixiyo awalan inay fahmaan xaqiiqat alislaam qabla xukmi shakhs intaan qofka la xukminin in la fahmo xaqiiqat alislaam mawaadiicda waxaa ka mid ah manhaj ulxaraka manhajka la rabo inay xarakada ku dhisnaato iyo markaan rabno inaan dhisno xarako waxyaabahana looga baahan yahay iyo cidda ay ku dhi- ku dayanayso xarakadaas iyo xaalaadka aan laabudda u ahayn sida alsamcu waddaaca iyo alqiyaada madluuba qofka la rabo inuu xarakadaas u noqdo qaa'id iyo sifaadka laga rabo mabxadka afaraad uu sheekha kusoo gabagabeeyey kitaabkiisa waa nadra ila mustaqbal sheekha wuxuu dib oogis ku sameynayaa mustaqbalka wanaagsan ee muslimiinta u dambeeya iyo rajada iyo aamaasha ay leeyihiin wuxuuna sheegay inuu u dambeeyo muslimiinta nasri iyo tamkiin isagoo kasoo qaadanaya xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam takuunu fiikum alnubuwa maa shaaa allahu an takuun uma yarfacuha ilayhi idaa shaa an yarfacaha ilaa uu soo gaaray qowlkiisii uma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa uma sakata aamusnaantaas nebiga uu aamusay waxaan ka dheehan karnaa inay jirto fatro soo socoto oo kusoo socto nolosha muslimiinta taasoo muslimiinta ay u ahaan doonto khilaafa raashid ah oo ku dhisan calaa minhaaji nubuwa khilaafadaas oo biidnillaah zuulin doonta qurbada ay la daala dhacayaan muslimiinta maanta khilaafadaasoo u soo celin doonta ummadda tamkiin iyo sharaftii muslimiinta ay lahaayeen iyo majdigoodii sheekha afartaas maxad uu kitaabkiisa ooga hadlay isagoo ku faahfaahiyey in ugu dambeyn kitaabkan waa kitaab thaqaafiya wuxuu ku jiraa kutubada ka hadla madaahib fikriya kitaabkan waa kitaab munaasab ku ah bulshada muslimiinta inay ku baraarugaan qiimaha uu leeyahay dibna ay ugu noqdaan waa kitaab mudan in cinaayo gooniya la siiyo kitaabkan wuxuu taariikh muujisa kaa siinayaa dowrarkii muslimiinta iyo halgami geesinimo ay ku lahaayeen jihaad asaliibiya kuwaasoo kusoo duulay bilaad almuslimiin intii u dhexaysay qarnigii toddobiy tobanaad ilaa qarnigii sagaaliy tobanaad kitaabkan wuxuu isbarbardhig ku sameynayay miisaan waaqican hadda aan noolnahay iyo waaqicii cahdigii nebiga sala alla alay wasalam iyo alkhulafaa'i araashidiin kitaabkan wuxuu leeyahay mumayisaad fara badan uu uga soocan yahay kutubada kale waxaa ka mid a inuu yahay kitaab muujisa oo kooban alfaadiisana la fahmayo kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka ugu caansan uu sheekhan u alifay maxamed qudub waana kitaab mudan in wax badan laga faa'iidaysto in ugu dambeyn waxaan u dardaarmayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarteeda maxaa yeelay dhalinyartu waa rugniga keliya ay ku taagan tahay ummadda muslimiinta waxaan ku boorinayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada inay siiyaan cinaayo gooni ah kutubta ka hadasha waaqica gaar ahaan kitaabkan maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay kutubada badan kutubo badan oo aan ayn ummadda ku baraarugsanayn qiimaha ay leeyihiin وأقصر إلى هذا الحد فما اجتهدت فيه من خطأ فأسأل الله أن يلهمني الصواب كما أسأله أن يثبتني على الحق واليقين إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل سؤال دان راعيو وحال يرادا قف والبا انتو أقريو أيو قراء imise kitaab ayaad akhrisay bacda kitaabillahi marka laga yimaado dheganayaasha aad akhrisay qiyaastii intay gaari karaan kudhawaad laba boqol aad bay u mahadsan tahay ardayadaasi waxay sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo dhegane ay akhrisay runtiina waa arrin muhiim ah waxaan u yeeraynaa aqoonyahanka ugu dambeeya waa cabdulxay cabdulxay soo dhowow
مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام الحمد لله القادر القاهر الحكيم العزيز الناصر غالب من غالبه ومهلك من حاربه أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له أذل الجبابرة العتات والفراعنة البغاة أحمده على أن جعلنا من أمة أركان حقها مشيدة وأنصار هديها مؤيدة وأصلي وأسلم على نبي الهادي إلى سبيل رشادي والمبلغ رسالته إلى عبادي والمجاهد في حق جهادي أما بعد waxaan u mahad celinayaa allihii ina abuuray ee inagu galladay nicmooyinkiisa faraha badan taasoo ay ugu weyn tahay nicmatulislaam waaliimaan allahaas oo suuro geliyey inuu qabsoomo tartankan ama bandhiggan mahadnaq alla kadib waxaan sidoo kale u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka dhammaantood magacayga waxaa la dhahaa cabdilxay waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacatulqima kuliyatu shariica waxaan rabaa khulaaso kooban oo ku saabsan kitaab aada u muhiima inaan halkan ka soo gudbiyo kitaabkaasoo la yidhaahdo sharxu xadiidi jibriil calayhi salaam fi lislaam waaliimaan waalixsaan kitaabku wuxuu caan ku yahay oo loo yaqaanaa aliimaan alawsat kitaabku waxaa alifay sheekhii mutafaninka ahaa caalimka ahaa alimaam shaykhu lislaam axmed ibnu cabdilxaliim ibnu teymi oo dhashay lix boqol lixdan iyo kowdii hijriyada kaasoo geeriyooday toddoba boqol labaatan iyo sideeddii hijriyada kitaabku waa kitaab ka hadlaya alasmaa waalaxkaam ama masaa'il alkufri masaa'il aliimaan waalkufr kitaabku wuxuu ka mid yahay kutubta ugu muhiimsan ee fanniga caqiidada sheekhu wuxuu ka alifay kitaabkan xadiidkii jibriil ee caanka ahaa su-aalihii uu weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo jawaabihii uu ka bixiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka wuxuu u qeybsamaa saddex qismi sidaan ka dheehan karnaba magaca kitaabka oo kale ah alislaam waaliimaan waalixsaan kitaabku wuxuu ka hadlayaa kow masaa'il asli ah labo masaa'il farci ah masaa-isha asliga ah waxaa ka mid ah kow qaybaha dadku ay u qeybsamayeen waqtigii nebiga sala allahu calayh wasalam sida mu'miniin kaafiriin iyo munaafiqiin labo ka hadalka nifaaqa calaamadihiisa iyo xukunkiisa saddex waxaa kaloo ka mida masaa-isha asliga uu kitaabku ka hadlay mas'alo la yidhaahdo mas'alatu liimaan oo ah asalka caqiidada mas'alada afaraad waa mas'alo ku saabsan in laga hadlo ixsaanka waxaan ognahay ixsaanku waa darajada ugu sarraysa ee qofka mu'minka uu gaaro marka laga soo tago intaas masaa'il ee aan kor ku soo xusay sheekhuna uu kitaabkiisa uu uga hadlay wuxuu si faahfaahsan uu u sharxay sheekha masaa-isha iimaanka si uusan kaga hadlin abwaabta kale ee caqiidada muhiimadda uu iimaanka leeyahay awgeed masaa-isha iimaanka ee sheekhan kitaabkiisa uu kaga hadlay waxaa ka mid ah masaa-ishu waa masaa'il aada u fara badan laakiin waxaa ka mid a kow qeexidda ama tacriifinta iimaanka labo darajooyinka iimaanka uu leeyahay iyo maraatibta ay qolo weliba ka galaan saddex iimaanka siyaadadiisa iyo nusqaantiisa yacni waxaan ula jeedaa iimaanka muxuu ku ziyaadaa muxuuse ku nusqaamaa mas'alada afraad waa mas'alada loo yaqaano mas'alatu listithnaa waxaana loola jeedaa ma u bannaan tahay qofka mu'minka inuu dhaho ana mu'minun in shaa allah mise un bannaano shan xukmu murtakibi alkabiira mas'alada shanaad waa mas'alo ka hadlaysa xukunka uu leeyahay qofka kabiirada sameeya mas'alada lixaad waa altalaasum bayna aldaahiri waalbaatin ama isku xirnaanta ka dhexayso daahirka iyo baatinka mas'alada toddobaad waa farqiga u dhexeeya islaamka iyo iimaanka mas'alada siddeedaad waa mas'alada ah in la sugo madhabka salafka ee ku aadan iimaanka sheekhu wuxuu aada kaga hadlay mas'alada camalka iyo meeshuu iimaanka ka joogo isagoo sheegay madhabka ahlusunna waljamaaca iyo madhabka ahlulbidac sida murji'ada iyo qaybaheeda kala duwan muctasilada iyo khawaarijta intaas haddaan uga baxo masaa-isha iimaanka waxaa kale uu shiikhu ka hadlay masaa'il ulkufri masaa'il ulkufri waa masaa'il fara badan waxaa ka mid ah masaa-ishaas kow tanaasucu nnaasi fii musama alkufri dooda iyo kala qaybsanaanta ka taagan oo ay dadku ku kala tageen maxaa kufri loo yaqaanaa maxaa kufri loo yaqaanaa labo qeexidda ama tacriifinta kufri saddex asbaabta qofka lagu gaalaysiiyo afar waxyaabaha diidahaya qofka in la gaalaysiiyo kuwa laysku waafaqsan yahay shiikhu wuxuu ka hadlay islaamka waxyaabaha uu kaga hadlay waxaa ka mid ah xukmu man taraka arkaan alislaam xukunka uu leeyahay qofka ka taga arkaanta islaamka ama tiiriirka ama ka taga rukni ka mida arkaantaas waxaa kale uu ka hadlay kitaabka alixsaan oo ah qismi ka mida aqsaamta guud ee kitaabka ixsaanka waxyaalaha uu kaga hadlay waxaa ka mida kow qeexidda ixsaan ixsaan maxaa la yidhaahdaa labo shuruudda lagu aqbalo camalka saddex ixsaan maxaa loo yaqaanaa marka la joogo cilmiga afar iyo in la ammaano ixsaanka lana sheego inuu yahay mid kulminaya acmaasha dhammaan kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba waxaa kale uu kitaab ka hadlay masaa'il farci ah masaa-isha farciga waxaa ka mid a kow sida inuu la munaaqashooday qaar ka mida falaasifada iyo mutasawifada labo iyo in laga hadlo axaadiista sheegtay islaamka iyo iimaanka taasoo ah in la radiyo hadday shubho furaan fariiqda loonsan miisaadka waxyaabaha u gaarka la yahay kitaabka oo cajiibka ah waxaa ka mid ah kow inuu sheego firiqda halkay ka soo bilowdeen iyo cidda aas-aastay waxay qabaan shubahaadkooda iyo in la radiyo si cilmiyeysan oo cadaalad ay ku jirto labo turxaan bixinta iyo kala dhigdhiga masaa-isha ugu dambayn waxaan u sheegayaa qof weliba oo muslima inuu ka faa'iidaysto kitaabkan uu akhriyo waayo wuxuu ka hadlayaa mowduuc maanta taagan oo ah maxaa la dhahaa iimaan maxaa la yidhaahdaa gaalnimo yaa muslima yaa gaala yaa la nacayaa yaa la jeclaanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته runtii daraasad aada u qiimo badan ayaad soo bandhigtay si la mid ah sida tartamayaasha kale ay usoo bandhigayeen iimaanka iyo kufriga iyo wax badanoo muhiim ah ayaad ka hadashay maxaa kuu ziyaaday adiga maadaama wax ziyaadayo nusqaamayo ay kitaabka uu ka sheekeynayey markaad kitaabkan akhrisay maxaa kuu ziyaaday
markaan kitaabkan daraasayni oon akhrinayy wax badan baa ii ziyaaday oo ay ka mid tahay masaa'il-uliimaan oo marka hore xoogaha aan ka qabay sheekha waxyaabaha cajiibka oo sheekha aan kula yaab waxaa ka mid ah kayfiyat liqnaac qaabka kugu qancina masalada yuqnicuka aad baad u mahadsan tahay kitaab aada u qiimo badan ayuu ahaa kutubta lagu diraaseeyo alasmaa walaxkaam mid ka mid ah gebagabadii ayaan soo gaarnay tartanka aqrinta dhiganayaasha qaybtiisii labaad waxaa ku tartamay afar aqoon-yahan da-yar ah waxay soo bandhigeen oo kutubtii ay soo gorfeeyeen oo ay soo aqriyeen oo weliba intooda badan luqadda carabiga ay ka soo tarjumeen runtiina waxaan filayaa wax badan ayaa laga faa'iiday halkan dadka dhegaysan doona warbaahinta kala socon doonana inay wax badan ka faa'iidi doonaan inta aanan soo gebagabayn marka aan siiyo labalaba daqiiqo doctor xanafi iyo ustaad abu xamza ustaad abu xamza xaggaaga haddaan ku horeeyo qiimayntaada qaybta labaad ee tartanka waxaan ii muuqanaysa xaqiiqatan ama aan dhihi lahaa runtii qaabka ay aqoon-yahanada usoo khulaaseeyeen bugaagta ama ay usoo gudbiyeen inay tahay qaab hadda yacni runtii dad badan lama filaan ku noqotay dad badan oo hadda dhegaysan doona warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ama daawan doonana ay la ashqaraari doonaan ama ay la cajabi doonaan qaabka dhallinyarada ama aqoon-yahanada ku nool wilaayaadka islaamiga ah yacni ay yihiin qaar dhinac walba ka dhisan dhinaca caqiidada dhinaca wacyiga dhinaca haqaafadda oy u odorosayaan wax badan oo allahu lmustacaan dhallinyarada keyrkooda ah ay ka seexdeen marka waxaan dhihi karnaa shabaabka iyo dhallinyarada wilaayaadka islaamigahi waxay yihiin namuudaj iyo tusaale nool oo iijaabiya oo ay ka tusaale qaadan karaan dhallinyarada bulshada soomaaliyeed dhammaan ee la odhan karo way hallaabeen ama way dayacmeen ama dowrkoodii iyo kaalintoodii ayay ka dibdhaceenay ka gaabiyeen hadday joogaan waddanka dabadiisa iyo hadday joogaan waddanka gudihiisaba marka waxaan dhahaynaa dhallinyarada soomaaliyeed guulahaan guud ahaanba tusaale ka dhigta kunadayda dhallinyarada aqoon-yahanada ee da-yarta ee soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah fii dilli lxukmi alislaami wa taxta raayat alislaam kunadayda waddada ay mareen oo kalena mara wabillahi towfiiq waayahay su-aal adag haddaan ku weydiiyo ustaad abu xamza way fududahay haddaad ka mid ahaan lahayd tartamayaasha kitaabkeed ku tartami lahayd taas waxaan u malaynayaa inay noqon karto sir iga baxday tusaale ahaan oo kale leanna guddida hadhow ardayda iyo kitaabada iyo dib u fiirin doonta oo qiimeyn doonta kala rajixi doonta xubinka ahoo laygu daray marka haddaan hadda ka hor dhaco oon dhaho kitaabkaasaan ku tartami lahaa ama waxaa laga yaabaaba inuu ku jiro haddaba kitaabkaad ku tartami lahayd in inuu qof qaatay ma laga yaab soo lagama yaab haa boqolkiiba boqol way jiraan kutub hal iyo laba xataa ma dhihi karo kutub badan baa si aad u layaab badan oo cajiib ay ii soo jiidatay marka eh, waan ka gaabsanayaa taas haddana jazaak allahu khayr doctor xanafi een, waa su-aal adag xaggaaga intaanan een, kelimadaada kooban ee khulaasada aan ku weydiin een, dheganayaasha waxay u qaybsamaan eh, fiction iyo non fiction Eh, kuwa eh, jiraal ah iyo kuwa dee lamala awaalo xilligaagii oo kale waxaa jiri jiray een, een, buwaagtii oo arrimaha eh, bulshada ama arrimaha qoyska iyo maxaad aqrisatay xilligaas ee horta runtii ilaahay fadligiis ee, bah diineedaan ku barbaaray aabbahay macaana dugsiyu ahaa aabbihiis macaana dugsiyu ahaa aabbihiis macaana dugsiyu ahaa aabbihiis macaana dugsiyu ahaa ilaahay fadligiis kutubtan hadda la akhriyay dhammaantood waa akhristay qaar aan toddobaatan iyo lixdii akhriyey qaar aan sacuudi ku akhriyey siddeetan iyo xoogaagii qaar aan xabsi ku dhex akhriyey Eh, alxamdulillah horta kuwaan waa waa soo wada akhriyay ilaa maadiisa mucalaqaadka iyo mucalaqaat sabca iyo bindurayd iyo eh, kuwaas laakiin waad waa waa lagu qasban yahay soo maahan markii waad aqrisay kuwaas
nin waa nin mucaqladaadka waa kor maray laakiin kuma takhasusin aniga waxaan ahaa kaadir iskuulna dhiga jiray xerna ahaa
aad baad u mahadsan tahay Een, ditore ugu dambayntii adoo soo koobaya eh, dadka waqti dheer ayaa la fadhiyey qiimeyntaada qeybta labaad ee tartanka bismi illahi raxmaan raxiim horta sideedda buug waa sideed buug oo isku aadan waaye sideed buug oo haddii mid la akriyo afar la akriyo afarta kale looga maarmi karo waa tusaaleynayaa Eh, kitaabka koowaad oo mucaasarka ah oo cadnaan lagu bilaabay waxaa igula aadanaa halgankii daraawiishta kitaabkii abubakar uu akhrinayay ayaa ku aadanaa ninkii dhuuxa halgankii daraawiish ninkii dhuuxa fiqi badan iyo jawaasiis iyo si loo dagaalamay iyo cadowgii iyo makrigii waa ka buuxaan inkastoo soomaali uu yahay oo dadka aysan weliis fiican u fahansaneen Eh, kitaabka labaad ee gabadha ee ee ahaa ee maadaa qasr caalam uu qoray nadabi uu qoray waxaa ku aadanaa kitaabka toddobadaad ayaa ku aadanaa oo waaqican maasir maxamed qudb uu qoray si walaalkiisba niman fu- mufakiriinoo waxa ay caalamkan wax ka bedelay ahaayeen sayid qudbi iyo maxamed qudbi raxmatullahi calayhim raggii soo saaray tayaarkan maanta ah ee jihaadiga dadkii soo saaray ahaayeen labada kitaabna waa waa isku aadan yihiin ani aragtidayda Eh, kitaabka saddexaad ee ahaa eh, ajnaxat lmakri halaatha oo runtii kitaab aada u qiimo badan ah waxaa ku aadan kitaabka shanaad ayaan filayaa ee gabadha falastiin ay ka hadlaysay silsilatu xabana xabanak xabanak uu qoray haa ayaa ku aadanaa waa isku mawduuc waa isku si bay u hadlayeen Eh, kitaabkii afaraad markaan soo dhaweeyey taqriiban ee dalabulcilmiga iyo dhinaca ku saabsanna waxaa ku aadanaa kitaabkii ugu dambeeyey aan isleeyahay sharxul xadiiska oo xagga cilmiga iyo marka laga fiiriyo asaasiyaaska ah marka kutubtu waxay ahaayeen kutub isku baalinsan ayay ahaayeen runtii waxaynu kutusinaysay jaanib kasto in maragba ay ka dhisan yihiin waana kutubta aasaasiyaadka ah waa kutub raggan hadda saxwada qaar ku jiro ay akhriyeen soddon sano afartan sano ka hor waa aasaasiyaadka ila hadda lagu socdo jazakum allahu khayr aad baad umahadsan tahay doctor xanafi cabdisheekh aadan ayuu ahaa Eh, guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta labaad ee tartanka dhiganayaasha oo aanu maanta ku qabanay xarunta jaamicadda alqima tan iyo intaanu ku kulmi doono xafladda ama munaasabadda qatinka u ah tartanka ee lagu shaacin doono natiijooyinka aqoon-yahanadu ay ku bixin doonaan dardaaranada waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh والبعض فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا